Maamulka degmada Dayanilo oo horkacayo gudoomiyaha degmada ayaa kormeer amni iyo olole nadaafadeed ka sameeyay waaxyaha kala duwan ee degmada Dayanilo ee gobolka Banaadir. Ololaha nadaafadeed ee laga sameeyay degmada Dayanilo ayaa waxaa iska kaashaday shacabka iyo maamulka degmadaasi. Gudoomiyaha amniga iyo siyaasadda degmada Dayanilo ayaa ka hadlay ololaha nadaafadeed ee ay ka sameeyeen degmadaasi.
Saaka waxaan joognaa waddada dheereed ee CC gudoomiyaha degmada ayaa nagu hogaaminayay nadaafadda iyo bilic soo celinta degmada iyo laamiga dheer oo oo indhaheenna ah oo bilicdii degmada ah inaan nadiifinno sidoo kaleete waxaan soo marnay dukaamanka gebigood way furan yihiin nabad waaye ganacsiyada iyo hadda se u furan yihiin inay u furnaadaan dhanka kale gudoomiyaha degmada Dayanilo ayaa sheegay inay sii wadi doonaan ololaha bilic soo celinta waa idin mahad celinaa dhammaantiin shaqadan wanaagsan inta waday oo wax ka qabatay oo ugu horreeyaan maamulka degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo shaqadan ka qayb galay hadday ganacsato tahay iyo hadday bulshada nuucyadeeda kala duwan tahaba maantay marka haddaan warbixin idinka siiyo shaqadan waa ololo nadaafadeed oo ka socda dhammaan degmada dayninle qaybaheeda kala duwan bawaaxyaheeda kala duwan laakiin maantay halkan xaafaddan la yidhahda siisi iyo laamiga si gaar ah ayaan uga socday si guudna degmada uga socday ayaan ka qayb galnay marka sharafay noo tahay kasoo qaybgalkiinnana waa ku faraxsanaa dhammaantiin muhiimaddu waa ololaha nadaafadda oo aan halka ka wadnay runtii waadna aragteen oo si fiican u socdaa waana soconaa intii markee bulshadu meel kastoo bulsho ku nooshahay arrimo nadaafadda la xidhiidhaa ka jiro marka taasi waa meel fiicanay mare waana waana wadnaa waana la wadaayaa